cid kasta ugu adeegaysa maankaa guracan oo weerarka aan geedna loogu soo gaban loogu soo qaaday lamataabtaanka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland saxaafadda waxaa waajib weyn ka saaran yahay ilaalinta dardartaagga garabsiinta ilaalinta lamataabtaankaas aan kor ku soo xusay iyo ka qayb qaadashada sugidda ammaanka dowladda puntland waxay soo dhaweynaysaa dhammaan shuruucda fikirka xorta ah waxaana sidoo kale dowladda puntland ay aad waan ugu faraxsan tahay una soo dhaweynaysaa saxaafadda xorta ah ee ka hana qaaday goobaha ay dowladda puntland maamulkeeda u gaaro waxaana leenahay waa muraayada aan ka doohano dhaliilaheedna waxaan rajaynayaa inaan ku wada shaqayno inaan codadka muuqaalada argagixisada iyo cidda la halmaasha aan laga soo gelin karin dhammaan saxaafadda noocyadeeda kala duwan ee ka howlgasha puntland ciddii ka soo geysana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan wabilaahi tawfiiq